maalintaa nimid ilaa hadda dowladda ciddayna kula ma jirto markaa nimid boqol milyan oo dollaa lagu lahaa oo lagu lahaa dowladihii naga horreeyey kuwaasoo ah mushaar la bixin waayey ama cid qandaraas la siiyey oo lacagteeda la siin waayey waasoo ahaa wax aan loo maamulin sida loogu talagalay shuruudda ugu horeysa ee nidaamka maaliyadda dowladnimada si dunidu ay noo aqbasho waxa ay tahay inaad og tahay in dukaan marka aad tagto aad wax ku iibsan karto keliya wax aad hayso dhaqaale isku miisaaman in marka dowladdeennu ay ka soo baxday shuruudihii ugu waaweynaa oo aan hadda marayno meeshii ugu wanaagsanayd iyo in aruurinta dakhliga iyo canshuurta ganacsatada soomaaliyeed ay bixiyaan ay marayso meeshii ugu sarreysay waxay ka turjumaysaa in ammaanadii dowladnimada ay kor usoo kacayso ma joogno meeshii loogu talagalay macnaheedu waxay tahay waa inaan ognahay lacagta cidda aan ku bixinno meeqa shaqaalaa noo joogta meeqa ciidanaa noo jooga xaggee bay joogaan sidee baa loo bixiyaa nidaamkee bay martaa marka la bixiyana xisaab noocee ah ayaa la geliyaa halkaas maadaama marka ay ahayd qeyb shuruud weyn sida keliya ee aan adeeg ku bixi karnana ay tahay inaan dhaqaalo leenahay sida keliya aan dhaqaalo ku heli karno haddii aan dowladnahana ay tahay inaan taageerno ganacsatada soomaaliyeed si ganacsigooda ay u kobciyaan hawshan iyada ah in la fududeeyo ama la sahlo ganacsiga waxay tahay in dhaqaalaha kor loo qaado waxay tahay in shaqooyin cusub la abuuro soo marka dhaqaaluhu kobco dad soomaaliyeed ayaa shaqo helaya shaqo markii la helo shaqaasiyo abuurmaysa waxaa kalay tahay macnaheedu inaan meeshii boqol iyo sagaashanka aan ka joogno aan kor uga soo kacno oo nala